Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa muddooyinkii dambe ku howlanayd horumarinta kaabayaasha dowladda. Wasaaradda ayaana ku guuleysatay inay hirgeliso dhismo loogu talagalay inay ku shaqeyso Hay-adda Dhulka Jubbaland. Dhismaha xafiisyadan cusub waxaa iska kaashaday Hay-adda IOM iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxaana loogu talagalay inay ku shaqeeyaan Guddiga Dhulalka Jubbaland. Agaasimaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Aadan Faarax Gaarane ayaa ka warbixiyay dhismahan ay wasaaraddu kala wareegtay IOM kadibna ay ku wareejisay degmada Kismaayo. Waxa uuna sheegay inay qorsheynayaan in xafiisyo kale ay ka furaan degmooyinka kale ee dowlad goboleedka Jubbaland.
xafiisyadan ee loogu talagalay inay ku shaqeeyaan guddiga dhulka jubbaland dastuurka uu qorayo run ahaantii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ayuu ahaa codsigeeda in la dhiso oo loo dhiso xafiisyo guddiga dhulka jubbaland oo hadda kismaayo ka shaqeeya aan jecelnahayna degmooyin kaleeto inay gaaraan runtii waxaan uga mahad celinayaa dadaalkii dheeraa ee kadib aan soo galnay saaxiibadeen naga aqbalay inay naga sabood gareeyaan inay xafiisyadan maaragtay maanta aada aragteen toddobada qol toddobada xafiis iyo howlkii meetingkii iyo masquulihii iyo baakingkii iyo deyrkii wax walba wataan in si qalabeysan weliba lagu soo wareejiyo isla mar ahaantana annagana ka wasaarad ahaan aan kusii wareejinay degmada kismaayo oo dhismahan dhismo dowladeed dowladda jubbaland ayaa iskale xafiisyadeeda waxay ugu dalakashay guddiyada dhulka ka shaqeynayo waxaan aad iyo aad maaragtay aan ugu mahad celinayaa saaxiibadeen naga caawiyey hay-adda khaasatan i o m oo mashruucan run ahaantii naga aqbashay dalabkaa naga ahaa in xafiisyadan la dhiso mashruuceedii land of peace dhulka nabadda waxaa kaloo noo qorsheysan wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda dhowaan dhismo xafiisyeed noocan oo kale laga bilaabi doonaa deegaamada kaleeta ee dowlad goboleedka jubbaland sida magaalooyinka doobley afmadow baardheere iyo beled xaawo oo noo qorsheysan ayagana inaan xafiisyadan mid kuwa lamid ah ka dhisno run ahaantiina waa arrin aad iyo aad maaragtay loogu farxo dhismayaashan oo ah horumarinta dowladnimada kor loogu soo qaada kaabayaasha maaragtay instituushinada dowladda dhanka kale xoghayaha guud ee hay-adda dhulka jubbaland xasan cabdulaahi cumar karataay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in guddiga dhulka ay yeeshaan xarun cusub oo ay ku shaqeeyaan in la furo oo degmada kismaayo laga furo xafiiskii guddiga maamulka iyo maaraynta jubbaland oo ku shaqayn lahaa oo qayb ka ah dadaalka wasaaradda arrimaha guduhu ay ku samaynayso sidii loo soo noolayn lahaa ee kaabayaashii dowladda ee lagu shaqayn lahaa runtii waa wax aad loogu farxo aad iyo aad bayna wasaaradda arrimuhu guduhu ugu mahadsan tahay qorshahaas iyo dadaalkaas ay u gashay soo noolaynta kaabayaasha